Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubbaland oo kaashanaya Hay'adda Gargaarka iyo Howlaha Bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan ayaa deeq raashin ah u qaybisay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gadow kun qoys oo laga soo xulay dadka barakacayasha iyo danyarta ee bulshada magaalada Ceelwaaq. Deeqda raashinka ah oo qayb ka ah gargaarka bini'aadantinimo ee Hay'adda King Salman ee dhawaanahan ka qaybinaysa deegaanada Jubbaland ayaa waxaa soo gaarsiiyay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gadow Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubbaland iyo Hay'adda Wadaniga ah ee Tadamul. Munaasabadda bixinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaanada heer isteed ah, maamulka gobolka Gadow, maamulka degmada Ceelwaaq iyo saraakiisha laamaha amniga ee degmada. Mas'uuliyiintaasi oo goobta ka hadashay ayaa u sheegay dhammaan hay'adaha ka howlgala deegaanada Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya inay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gadow nabad tahay isla markaana ay jirin wax caqabad ah ayna ka fuliyaan howlaha gargaarka ee hay'addu bixinayso.
kadib waxaan u mahadcelinaynaa dowladda jubbaland oo soo gaarsiisay baahida badan ee deegaankan ka jirtay oo qayladhaaf badan oo wasiirada golaha wasiirada xildhibaanada ay ku qayliyeen oo baahida ay gudbiyeen baahidaasoo dowladdu ay kusoo jawaabtay oo gargaar ay is- loo- ee la soo gaarsiiyey degmada ceelwaaq gargaarkaas ee gargaarkaas oo ah dhowr nooc isugu jir raashin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo baasto ah ee gargaarkaas oo hay-adda maareynta iyo masiibooyinka ay soo gaarsiisay degmada ceelwaaq waxaan u mahadcelinaynaa dowladda jubbaland oo qayladhaankii aan qayladhaanka aan gaarsinay ka soo jawaabtay oo raashin deegaanka soo gaarsiisay ayaan u mahadcelinaynaa cid kasta ay imaan karto hay'adaha koonfurta ay ku shaqayn karaan cid shuruud ku xiran ma jirto condition ma kuma xirno cid walba waxaan rabnaa in shaqooyinkooda iyo waxay qabanayso iyo hawsheeda isku waajib ah ugu gudato muxuu aan ku farxano oo ka kooban afar nooc waa bariis shan nooc waa bariis waa sokor waa baasto iyo saliid iyo bur sidaas la'alligeed haddii la isku daro waxay noqonaysaa soddon iyo lix kiilo marka dhibaatada jirsanteed wax badan bay u taraysaa marka sidaas la'alligeed waxaan leenahay cid kastoo ama hayad kasto ama maxaad tidahdaa muxsiniinta dhaqaya maxaad tidahdaa ganacsatada dhammaan ciddii wax ka geysanaysa oo degmadan wax u qabanaysa bini'aadanimo wax ugu qabanaysa waxaan leenahay soo dhowaada wax shuruuda kuma xirna degmada way iman karaan sidaas la'alligeed waxaan leenahay soo dhowaada insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin waxaan ugu mahadcelinaynaa si gaar ah wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland madaxweynaha dowladda jubbaland oo si gaara arrintan isugu xil saaray dadkan inay soo gaaraan raashinka iyadoo dhibaatooyin badan ay ku jiraan oo siyaasadeyn sabab badan oo arrimaha gargaarka ay dalkan ka dhaceen waxaynu waaga mahadcelinaynaa iyo wasaaraddaba intaas kadib eh, waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan hay-adaha gargaarka eh, kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba ceelwaaq waxaa la yidhaahdaa inaccessible waay ceelwaaq lama tegi karo annagu xaggeen soo marnay haddii ceelwaaq aan la tegi karin annaga sideen ku nimi ceelwaaq waa la tegi karaa waa la iman karaa waa amni annagaa joogna ciddii u baahan ceelwaaq inay waxgaarsiisaan innaga nagala soo xiriiri kartaa waxaan rabnaa dhammaan hay-adaha caalamiga inaan ugu baaqna meeshaan dhibaatooyin badan baa ka jira dadkaan xoololey ay ahaayeen xoolihii waa ka dhammaadeen abaar baa jirta biyo badan ma haystaan caafimaad iyo waxbarasho intaba lama hayo waxaan rabnaa dadka deegaanka in loo soo gurmado Eh, waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe inaan la siyaasadayn arrimaha gargaarka gargaarku waa life saving wax naf lagu badbaadinayo weeyaan inaan hay-adaha iyo dadka gargaarka ka shaqeeya aanan eh, lo- loo weecinin meelo kale dadku soomaalidu waa isku mid hal meel baa laisugu imanayaa at the end of the day waxaan rabnaa marka hadduu alla idmo dadka soomaaliyeed